munaasabadan lakadaha furaya bileerinta nidaamka dacwadaha elektaroonikada ee maxkamadaha oo ahmiyad weyn leh habsamin dareerowka iyo dadejinta dacwadaha iyo sidoo kale daahfurnaanta iyo hufnaanta shaqada kaaw soo furi gudoomiyaha maxkamadda sare ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya munaasabada lan sameeyay daahfurka nidaamkan casriga iyo welibaa ku qiib galay guddoomiyaalka maxkamadaha racfaanka iyo gobolka banaadir garsoorayaal kalkaaliyaal iyo howlwadeenada maxkamadaha welina meelasaylah ka bandhigay sidoo kalena sharaxaad lan ku gubiyey qaabka uusan shaqeeyow nidaamkon guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud iyo weliba uusu sheegay in hanaankan maareynta dacwadaha uusu walbadan ku bedeli doono shaqada garsooryaalka iyo maxkamadaha daahfurkan ama ballaarintan lagu sameeyey systemka wax weyn ay waxay ka bedeli doontaa habsami u socodkii dacwadaha ha noqoto dadejintooda ha noqoto inaad galkii aad gurigaha kusoo ariso ha noqoto inaad kaalihii adiga inta wada xiriirtaan maxaan ku yidhaa lagu shubo maaragtay systemka lagu soo shubo sidoo kale maxkamaduhu way kala culusiin dabcan maxkamadda gobolka waa maxkamadaha ugu culus markii la yidhaha dacwadaha oo dacwado fara badan ayaa soo gaara iyagana waxaan rajaynaa insha allah howlwadeenada iyo garsoorayaasha inay systemka sida aan maaragtay loo soo bandhigay aan maaragtay u howlgeli doono gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka banaadir saciid cali maxamed iyo weliba husiin xuseyn in hanaankan elektronikada maareynta dacwadaha uusan sahlow in keedlan hela dacbado
waxayna midaynaysaa qaabka ay yeelanayaan dukumentiyada maxkamadaha degmooyinka kasoo baxa oo marka hore qaab qoraalkooda oo aada u kala duwanaa midba si ay uqori jirtay hadda waxaan rajeynayna hadda wixii ka dambeeya in dhammaan dukumentiyada mucaamalaadka ah ee maxkamadaha degmooyinka kasoo baxa ay noqdaan kuwo leh hal qaab iyo hal foom oo midaysan waxaan rajeynaynaa in ay fududayn doonto arinkaani shaqada uu qabanayo kaaliyaha iyo garsooraha maxkamadda ka shaqaynayo oo markasta ku qasbanaa in xog kasta oo laga soo dalbado markaas la abuuro agadambeyntii gudoomiyaha maxkamadda sare ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya baashe yuusuf axmed oo usmeelasey ku hadalay iyo sheegay inti nidaamkan casrige uusan horeyn ka shaqeey jiray maxkamadaha gobolka balse markii la aragay muhiimadiis lan sameeye bileerin iyo in la deersiyay maxkamadaha degmooyinka sidoo kalena weliuuso tilmaamay in ahmiyad weyn in laya maamulka iyo fududeynta dacwadaha iyo la dareerowka dacwadaha qof walooba waxaa ku saaran waajibka qaybta aad ku leedahay inaad gudato inaad sistamkaa ku shaqayso inaad hirgeliso islamarkaana aada ogaato in lagula xisaabtamayo guddoomiyaasha gaar ahaan maxkamadaha degmooyinkana waxaa saaran inay ogaadaan inay mas-uul ka yihiin fulinta iyo hirgelinta hanaanka maanta halkan loogu soo bandhigay iyagaa laga rabaa inay ku shaqeeyaan iyagaa laga rabaa garsoorayaasha inay kula xisaabtamaan iyagaa laga rabaa kaalmaha dhexe inay kula xisaabtamaan iyagaa laga rabaa kaaliyayaasha inay kula xisaabtamaan iyagana waa lagula sii xisaabtamayaa oo waxaad ogaataan inaanay ku koobnayn idinka un idinku koobnayn laakiin guddoomiyaha maxkamadda rafcaankuna wuxuu awood u leeyahay inuu arko dhammaan dhaqdhaqaaqyada ka socda maxkamadaha degmooyinka guddoomiyaha sarena wuxuu awood u leeyahy inuu arko dhammaan maxkamadaha waxa ka socda marka ha la ogaado inuu markaa isla xisaabtanka noocaasi inuu jiro shaqadaada meel kaa sarraysa in lagaa ogyahay qof walba inuu ogaadaa hirgelinta nidaamkan casriga ee elektronikada ee maxkamadaha weliba uusa sahla kore in howlwadeenada la kala xisaabtamo doona isticmaalka nidaamkon